الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتاب كني الفقه المنهجي سيبا وعي الكجرني أحكامتي حجك يا عمرضة وهي علماء كتاب كان اللي فيه يلادين كيفية الإحرام بالحج والعمرة وكيفية يقابك لوح لني حجك يا عمرضة waxay sheegeen saddex arrimood inay laga maarmaan tahay qofku xajka marka uu galayo inuu fahmo qodobkii koowaad waxaa mawaaqiidda iyo xilliyada iyo meelaha xajka laga xarmanayo ama la xidhanayo qodobkii labaadna waa kayfiyatu lixraami itnayn waa kayfiyatu lixraami bilxaji waalcumra waa kayfiyada iyo qaabka iyo habka loo xidhanayo xajka iyo cumrada alixraamu ixraamka iyo xidhashada alixraamu ixraamka iyo xidhashadu huwa niyatu dukhuuli fii nusuki alxaji aw alcumrati ow nusukihimaa macan waxa weeye niyo uu qofku niyeeyo gelid uu gelayo nusug ah xaj ama nusug iyo camal ah cumro ama labadiiba wada jir inuu u gelayo waa inuu niyeeyo xaj keli ah ama cumro ama labadoodii oo wada jira isagaana qaababkaa mar dambe inagu soo celin doonaiyo magacyaday kala leeyihiin iyo say ugu kala fadli badan yihiin maca maa kiina lala qabo waa inuu qofku niyeeyo inuu nusug iyo camal kaa galo maca maa kiina lala qabo yatbacuhu raacayey oo min alacmaali acmaashii la qabanayey waalaadaabi iyo aadaabtii almutamimati ee dhammaystiraysay falnastacrid haddaba aan soo bandhigno kayfiyata daalika kaa kayfiyadiisa iyo qaabkiisa biijaazin si gaabin ah aan ku soo bandhigno awalan idaa araada alxaaju ugu horeyn marka uu doono qofkan xajiyaye aw ilmuctamiru ama kii cumraysanayey markuu doono addukuula geli fi nusuki nusugiiyo camalkii uu doonayay inuu guto inuu gudagalo markuu doonay inuu yacni galo qadama wuxuu horumarinayaa bayna yaday daalika kaa hortii haadihi tamhiidaat gogoldhigyadan ataaliya ee aynoo soo socotaa ayuu horraysiinayaa marka uu xaajigii ama qofkii cumraysanayay doono inuu galo nusugiiyo camalkii wuxuu ka horraysiinayaa gudagalka waxyaalahan gogoldhigga u ah alif alikhtisaal marka koowaad waa maydhasho wa huwa sunna maydhashadaasina waa sunne wayawi bihi waxaanu niyoonayaa gusla alixraami xidhashada maydh xidhashada maydhashadeedii fain cajaza can ilikhtisaali maydhashada hadduu kari waayo oo qofkii waaba xanuunsanaya amaba biyo ayaanu haysaninna yatayamamu waa gebagabaysanayaa gogoldhiga koowaad ee intaanu xidhanin uu samaynaya waa maydhasho maydhashadaana wuxuu la niyoonayaa sunnihii ixraamka maydhashadii ixraamkuu la niyoonayaa si axaadiidii saxiixa ay tilmaamaysana kaana rasuulahi sala allahu calayhi wasalam iqtasala liixraamihi xarmashadiisaa wuu u maydhay haddii yatajarada liixraami waqtasal maryihii tollaayintu iska saaray buu maydhay ba qodobka labaad waa tadyiibu badanihi jidhkiisa inuu udgiyo oo iscadriyo wa huwa sunnatun aydan kaasina waa sunne walaa ba'sa wax dhibi kuma sugnaa bi an tabaqaa inay baaqi ahaatay ku sii hadho raayixatuhu udugaa urtiisu ilaa maa bacda dukhuuli fi lixraam ilaa inta uu galay ixraamka iyo xidhashada dabadeed wa acmaali nusuki iyo acmaashii nusuga iyo camalkani ilaa intuu gelaya hadday urtii ay ka sii urto oo ay ku sii baaqi ahaato wax dhiba kuma sugnaa waa lima warada fi saxiixayni waa xadiidka ku soo arooray bukhaariyo muslim can caisha radia allahu canha caaisha waxay leedahay kaanii waxaad i moodaa anduru inaan eegi ilaa wabiisi diibi diibka iyo uduga caddaankiisii ayaad moodaysaa inaan arkayo fii mafraqi rasuulilahi sala allahu calayh wasalam halkaa kugta rasuulka iyo madaxu halkaa uu ka qaybsamo walxaal huwa muxrimun isagoo muxrimahoo camal xidhan caaisha waxay leedahay waxaad moodaa inuu ii muuqdaba diibkii uu nebigu marsaday ee halkaa uu madaxa marsaday oo ka sii dhalaalayo oo dhalaalkiisii uu ka sii muuqdo ayaabad moodaa imika inuu ii muuqdo walwabiisu albariiqu waa yacni iftiinka iyo muuqashada iyo lamacaanka walmafraquna waa wasadu ra'si waa madaxa bartigiisa ama halkaa kugta aynu nidhaahno qodobka saddexaad jiim tajarada arajulu ninkii wuxuu iska saarayaa iska dhartirayaa can kulli mukhi mukhiitin can kulli makhiidin wax kasta oo tolan oo mina hiyaabi maryaha ah wax alliyaaliya wixii maryo tollaa ama jidhkiisa oo dhan ha loo tolo ama xubin ka mida jidhkiisa ha loo tolo ama qayb ka mida jidhkiisa ha loo tole wax alliyaaliyo wixii tollaa wuu iska saarayaa hadduu qamiis yahay hadduu shaar yahay hadduu garan yahay hadduu nigis hoose yahay hadduu surwaal yahay hadduu markaa wax gacmaha la gashado yahay hadduu koofiyad yahay wax alliyaaliyo wixii tollaay oo dhan ama jidhka dhammaantii ha loo tolo ama qayb ka mida ama xubin ka mida ha loo tolo iska saare wa huwa waajibun kaasina waa waajib inuu iska saaraa wayastaciidu canhu waxaanuu ku bedelan ou ka bedel qaadanaya maryahaa tolan iska bixiyey biisaarin hoosgunti wa ridaa-in iyo go laba shay u midna guntadu macaw iska dhigta midna laba go midna uu guntado midna uu dusha ka hilaabto biisaarin hoosgunti iyo wa ridaa-in go yusanu waxaana la sunneeyaa an yakuuna abyadayni inay laba cadcad weliba yihiin ayaa la sunneeyaa dee iminkana waa tan ixraamkan weliba tuwaalka ah ee qofka markaa dee dhididkan uu iska marinaye la sameeyey ama almar'a haweenayda miyaa falaa yajibu calayhaa kuma waajibayo siwaa kashfi wajhiha wa kafayha ayadu wejiga ah iyo labadaa kaf inay muujiso mooyaane wax kale waajib kuma aha oo ayadu jidhkeeda oo dhan way wada qarinaysaa marada noocay doontana way xidhanaysaa laakiin waa ragga un kuwa la leeyahay laba mare keliya ayay xidhanayaan ولqwلihi عalayhi الsalaaةu وaسلاam فيma rawaahu الbukخhaariي وغayruhu laa تlaثm الmarأة haweenu lihaam iyo wax wejigeeda qariyo saari mayso walaa tlbis اqufaaزayni qufaazayni iyo waxaan golofiskan ama sharbaadadan gacmaha la gashado kuwaana ma gashanayso jawaaban waxaanu markaa kaga jawaabayay nebigu taa calىa su'aali bacضi الصaxaabة su-aashii saxaabada qaarkood ay weydiiyeen camaa yejibu waxaa waajib ku ah an talbasahu lmar'atu haweeneed inay xidhato asnaa'a ixraamihaa bilxaji markaynay xajka xidhan tahay ayuu yihi markaa ayadu afga iyo wejigana duuban mayso xidhi mayso gacmahana qufaasaynka iyo sharbadaa gashan mayso wa yusanu waxaana la sunneeyaa fii xaqi lmar'a haweenayda xaqeeda waxaa loo sunneeyaa an takhdiba kafayha labadeedaa kabiyo labadeedaa jaraqsi inay mariso ay ku dhoobto bixinaayin xinna inay ku dhoobto qabla alixraami intaanay xarmanin inay ku dhoobto ayaa la sunneeya liannaha taxtaaju ilaa kashfihaa waxay u baahanaysaa dee gacmihii inay faydo markaa inay xinno mariso ayaa la sunneeya imaamu nawowina majmuuca isagoo ka hadlaya waxa uu yihi watakhdimu lkafayni ila alkuucayni haweenaydu labadeeda kaf ilaa kuucaynka ilaa intaa jalaqlayda way xinayn tacmiiman camimid iyadoo ku wada camimaysa sana islaamuhu markaa intay isaa isaa wada yidhaahdaan ay isu wada mariyaan intaasoo dhan ay u wada caseeyaan siaasay odhan walaa tutarifu alasaabica walaa tanqushu walaa tusawidu wuxuu yidhi markaa xubnaha faraha markaa ayaga marin mayso yacni gaar ahaantooda naqshadaynna mayso madoobaynna mayso waxaa laga rabaa inay markaa wada mariso le'annoo naqshadayntaasi dee ziine iyo qurux bay noqonaysaa ay tahay in la qariyo taasina markaa dee gacmii in la qariyaana umay bannaanayn taas taasina ziine ku keenaysa gacmihii in la qariyaa weeye markaa inay wada mariyaan mooyaane sharaxaadda way iska dayn sideedabana ruuxa dumar ahee la qabun baa sharaxaadda loo ogol yahay welibana dee inay gurigeeda ku sharaxatoy ku marsato laakiin aanay bannaanka ula soo bixin hablaha iyaga uma bannaano ayay yidhaahdaan culimadu waa karaaha ayay u tahay haddii fitno markaa looga baqanayana mama bannaano daal salaatu ragcatayni waa salaad laba ragcadood laba ragcadood inuu tukado wa hiya sunnatun labadaa ragcadoodna waa sunne yanwii bihimaa waxaanu la niyoonayaa sunnata alixraami sunnihii ixraamka iyo xarmashadaas ayuu la niyoonayaa waana sunne cinda jamaahiiri ahlilcilmi ahlucilmiga agtooda labadaa ragcadood waa sunne imaamu nawowi ayaa majmuuca wuxuu ku leeyahay wayustaxabu an yusalliya ragcatayni cinda iraadati alixraam waxaa la sunneeyaa inuu laba ragcadood tukado markuu ixraam doonayo xidhasho markaasaa wuxuu sii raaciyey wa haadihi salaatu mujmacun cala istixbaabiha weliba salaada waay culimmadu isku waafaqsan yihiin sunanimadeeda wahiya sunna maqsuuda waana sunno maqsuudaahoo sidiisa loogu qasinayo sunno kala dhex gelayna ayaa iyagu qabaan sidaa daraaddeed baa markay ka hadlayaan salaadan karaahiyada ama xaaraanta salaadaha sunnaha ahee shantii wakti aynu soo marnay xaaraanta ah waxay yidhaahdaan salaadaasi waa inaanay lahayn sabab mutaqadim ama mid muqaarin ah laakiin hadduu sabab yacni sabab ka horreeyey iyo sabab la soo xidhiidhay midda waa inaanay lahayn haddii sabab mutaakhiroo ka dambeeya ay leedahay bay yidhahdaa ka sunnati ilixraam ila sababteedu way dambaysaa waa ixraamka iyo xidhashada dambe ma samayn karayo bay dhahdaa xilliyada karaahada waxaana u daliilaa xadiidka saxiixa ah ee nebigu sala allahu calayhi wasalam yihi aataanii allaylata aatin min rabbi waxaa ii yimi xalay mid yimi rabbigay xaggiisa wa qaala salli fii hada alwaadi almubaarak waadigan iyo togan oo ka dulxulayfe ah ku tuko waqul cumratan fii xajatin sidaa dheh ku tuka baa layidhi xadiidka kale saxiixa wuxuu tilmaamayay ahalla dubura salaa inuu nebigu xajka xidhay salaad dabadeed markaas sidaasay in badan oo jamaahiirta ahlucilmiga hortuu ragcadaa laba ragcadood la tukado kadibna la xidho ay markaa u sunnaynayaan imaam nawowina waaba kaatay ijmac kusoo naqlinaya culimo kale waxay leeyihiin waxa sunna ahun inuu salaad dabadeed xidho salaadaasi ama faral ha ahaato ama sunna ha ahaato haddii waktigii sunnaha la tukan jiray uu yahay yacni waa qowl ayaa saa odhanaya ka kale waxay leeyihiin wuu tukan haddii faral haddii wakti faral ay ti faralka intuu ku tukada ayuu dabadi xarman wa ilaa falaysa lilixraami salaatun takhusuhu waxay yidhahdeen ixraamku isagu salaadu gaara ma leh ee ama salaad sunnaa sida sunnaha weysada oo kale ama taxiyatulmasjidka oo kale ama salaad farala dabadi unbuu qofku xidhanaya iyo mayaa salaada gaarkaabay leedahay labadaaba waa layidhi ثانيا مر لباد إذا أنجز هذه التمهيدات مركو دمي يقول لقيادها مركو دمي وقد علمت وحنذقت أن الواجب منها قول لقيادها صدح لها وحك واجب كاهي هو الفقرة جيم فقد وفقرة جيم تجرد الرجل عن كل مخيط من الثياب تسمى واجبه والباقي سنن وآذاب inta kale waa sunnayaaliyo aadaabe markuu soo dhammeeyo intadara wuxuu sugayaa allaxda ilbidhiiqsiga allatii taasoo yabda-u fiihaa uu bilaabayo almasiira socodka an yankaadu wasiilatuhu waxa uu ku soconayo wasiilada ahi noocuu doonaba ha ahaadee haddii uu dee diyaarad raacayo haddii uu gaadhi raacayo haddii uu wax kala raacayo waxa uu sugayaa inta uu socodka ka bilaabayo mar alliyaariya markaa gaadhiga imika adiga gawaadhi baa la raacaaye oo dee maka diyaarada laguma yimaade markaa gaadhigii uu fulo ee gaadhigu soo dhaqaaqo ayuu xarmanayaa ka hor hadduu soo xarmadana dhiba laakiin waa sida sunnaha wanaagsan wa cindaidin markaa agteeda ayuu yanwii biqalbihi qalbigiisa wuxuu ka niyoonaya alixraama bilxaji xidhashadii xajka aw ilcumra ama cumra ayuu niyoon xasba maa huwa qaasidun ilayhi hadba wixii uu isaguu qasinaya xajii cumro ku yahay ayuu xidhanaya wa yusanu waxaana la sunneeyaa an yatalafada bilisaanihi inuu carabkiisa kaga hadlo oo waxa uu markaa xaj xarmanayo ama cumro ama labadoodii wada xarmanayo inuu ku hadlo ayaa wanaagsan bay yidhaahdeen waa iska fiican tahay bay leeyihin saynu meelihii kaleba ku soo aragnay oo waxay iyagu leeyihiin shaaficiyadu waa si ay isu kaashadaan wixii qalbiga aad ku haysay inuu carabkuna caawiyo laakiin ku hadal niyo lagu hadlaa nabigeenna sala allahu calayhi wasalam kama soo aroorin salaadna kagama soo aroorin dahaarona kagama soo aroor kama sugnaanin soomna kagama sugnaanin wax cibaadooyinka ka midoo niyo ku hadalkeed nabiga sala allah alay slam uu ka sugnaaday ma jiro xataa waxay leeyihin xaj iyo cumro kama sugnaanin oo haddaa xadiidkan aynu soo marayna waqul cumratan fii xajatin ama labayka xajan ama labayka cumratan waxa weeyaan bay leeyiin waa nusugiisii oo talbi ku talbiyadaysanaya un allahuma inii nawaytu lxaja allahuma inii nawaytu lcumra dee weeyaan niyadu taana nabiga sala la alay slam kama sugnaanin uma yaquulu wuxuu odhanayaa labayk allahuma labayk ilaahayow ku ajiibay oo ku ajiibay labayka ku ajiibay laa shariika laka wehel kuma sugnaanin keli ayaa tay labayka ilaahay ku ajiibay ina alxamda mahad wanicmata iyo nimcayn laka adigay kuu sugnaaday walmilkana aduu kuu sugnaaday laa shariika lak wehel kuma sugnaanin walwaajibu min dalika kullii kaa dhammaantii waxaa ka waajibkaayay inamaa huwa niya alqalbiya waa niyada uu qalbiga ka niyeynayo inuu xaj xidhanayo ama cumro ama labadoodiyo ama talafudu bihaa amaa ku hadalka niyada watalbiyatu iyo talbiyadanu ku dhawaaqaya fa sunnatun iyagu waa sunna fa idaa facala daalika kaa marka uu sameeyo dakhala wuxuu gudagalay fii manaasiki alxaji aw alcumra manaasigdii iyo acmaashii xajka ama cumradu gudagalay wa sarad calayhi waxaana ku soconaysa alaxkaamu walwaajibaat axkaamdiiy waajibaadkii almutacalliqati bihimaa ee la xidhiidhay ku tacalluqaysay xaji cumro way ku soconaysaa markaa mar hadduu sidaa yidhaahdo axkaamda iyo waajibaadkaasoo mimaa kii kaadaysa nadkuruhu laka aan kuu sheegi doono fiima bacdu intaa kadib mar hadduu qofku taa niyeeyo ou qalbiga ka niyeeyo manaasigdii xajii cumrada wuu galay axkaamtii xajkii acmaasheedana hadda waa ku bilaabanta isagoo dhammeeya ama ka xalaaloba mooye si kale loguma bixi karo haalidan mar saddexaad lilxaaji waxaa u sugnaaday qofkii xajinayey an yakhtaara inuu doorto fii caqdi niyati niyada ku gunudkeeda bilixraami xidhishada uu ku guntayo kayfiyatan inuu doorto ayaa u bannaan qaab min alkayfiyaat alaatiya kayfiyooyinka iyo qaababkan soo socda ah qofkan xaajigaa waxao u sugnaaday inuu doorto marka uu niyada caqdinayu guntaya ixraamka kayfiye iyo qaab ka mida kayfiyaadkan saddexda ah ee soo socda shaaficiyadu afar baabay ka dhigaane saddex buu isago aynoo sheegeene waa ynu mid doortaa awalan ama ulaha ka ugu horeeyaa an yanwiya alixraama bilxaji faqad waa inuu niyeeyo xarmasho iyo xidhasho xaj keliya faidaa faraqa markuu ka faaruqu dhammeeyo min acmaali lxaji xajka acmaashiisana caada wuxuu noqonayaa ilaa khaariji xuduudi alxaram xuduuddii xaramka meel ka baxsan factamara markaasuu soo cumraysan wa ataa waxaanu la imanayaa biacmaali alcumra cumrada acmaasheedii ayuu la imanayaa wa haadihi alkayfiyatu qaabkana hiya afdalu kayfiyaati alixraam kayfiyaadka iyo qaababka loo xarmado waa ta ugu fadli badan waa limaa saxa waxa ansaxay min riwaayati jaabir xadiidka jaabir annahu calayhi salaatu wasalaam axrama kadalik saas u xarmaday wa tusamaa hadihi alkayfiya waxaa la yidhaahdaa alifraad baa la dhah waa keliyeel ifraad baa la yidhahdaa ta u horaysa saddexdaa kayfiyo waa inuu qofku niyeeyo xarmasho xaj keli ah waana in bili xajka lagu jiraa markuu dabeetana acmaashii xajka dhammeeyo ayuu xaramka xuduuddiisa ka baxayaayo halkii xilli ugu dhoweyd buu tegayaa wuu soo cumraysanayaa waxaanu la imanayaa acmaashii cumradu la imanayaa noocaana waxaa la yidhaha dabadee ifraad haddaba ifraad marka la tacriifinayo inuu cumrayso oo xajka markuu dhammeeyo cumro la yimaada ifraadka kama mid ahaa laakiin waxay u raacinayaan markanay leeyihiin ifraadka ayaa fadli badan ayaa wuxuu ifraadka fadliga badani yahay marka uu intuu xajiyo kadibna sanadkaa dhexdiisa oo cumradiina la yimaado ayuu noqonayaa ifraadku mid fadli badan haddii aanu cumradii markaa kadib la iman inuu xajkaas uun ku ekayso waa ifraad laakiin waa ifraad mafduula waa ifraad laga fadli badan yahay oo tamatuca iyo qiraanka ka fadli badan laakiin ifraadku markuu labada kale ka fadli badanaya waa marka uu cumradina raaciyo laakiin tacriifka ifraadka inuu cumro raaciya ka mid maaha waxaanay yidhaahdeen kayfiyadaas inuu markii hore xajiyo xajka markuu dhammeeyana cumraysaa oo ifraadi waa ta ugu fadli badan waxaana tusinaya fadli badnaanteeda dee waa tii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu xarmaday xadiidkii saxiixa abaa wuxuu ahaa xajajnaa maca rasuuli lahi sala allahu alay slam xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan rasuul lahi maxamed baan la xajinay fa minaa man ahalla bixaj waxaa naga mid ahaa mid xaj xidhay wa minaa man ahalla bicumra waxaa naga mid ahaa mid cumro xidhay wa mina man ahalla bixajin wacumra mid xajii cumro wada jira xidhay baa naga mid ahayd wa ahalla rasuululahi sala alla alay slam bilxaj rasuulkuna xaji buu xidhay xadiidka jaabir ee marka inoo yimaadaabaynu bal tilmaami doonaa nebigu sala allahu alay slam kuu xarmanaa iyo khilaafka ku jira laakiin iyagu halkaa xadiidkaas ayay qabsadeen isagaana ugu fadli badan ayay yidhaahdeen marka cumradina la raaciyo qolyaha kalena waxay leeyihiin yani alqowl alqadiim limaam shaafici iyo xanaabilada iyo jamaahiiru ahlilxadiid waxay qabaan inuu tamatucu u fadli badan yahay leannu nebigu sala allahu calayh wasalam hadyi buu wado markii la yimi maka wuxuu faray asxaabtiisa ciddii aan hadyi wadin oo dhammi inay cumro ka yeeshaan isaguna wuxuu yidhi low istaqbaltu min amri ma stadbartu haddaan hadda qaabili lahaa arrinkayga dee kaanu daba jeediyey maa suqtu lhadya wala axlaltu macakum hadyi soomaan kaxeeyeen waana dila xalaaloobi lahaa buuli markaa kaas ayuu ku tamaniyey nebigu kaa uu ku tamaniyey tamatuca baa markaa ka fadli badan iyo qolyaha qiraankaa ka fadli badan bay yidhahdeen kaasi waa mid haaniyatuhaa kayfiyada labaadi waxa weeye an yanwiya biixraamihi lcumra waa inuu niyeeyo ixraamkiisa cumro waa inuu la niyeeyo xataa idaa faraqa minha marka uu ka faaruqo xalla wuu xalaaloobi dee wuu dawaafi wuu sacyin dawaaf iyo sacyi buu samayn wuu xiiran dabeetana waa xalaaloobayba markau soo xidho dabadeed uma axrama dabeedna bilxaji xajka ayuu min maka ka xarmanayaa ow min almiiqaati aladii axrama minhu bilcumrati minhu ama miiqaadkii uu ka xarmaday xajka uu ka soo xarmaday buu dib ugu noqon uu ka soo xarman wa tusamaa hadihi alkayfiya kayfiyadani qaabkana tamatucan baa la yidhaahdaa tamatuc waa raaxaysi faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi leanna qofkan mufridkaahi ama qaarinkaahi ilaa iyo inta maalinta dee xajka laga gaadhayo ixraamkiisu ku taagnaanaya muxaramaadkii o dhamme mamnuuc bay ka ahaanayaan kanna gebigiisuba labadaas saacadood marka uu ku dhameeyo cumradii uu iska xalaaloobaya uu iska raaxaysanaya maalinta sideeduba maka ka xidhanaya tamatuc baa markaa layidhi wa hiya tali fi lafdaliyati xagga fadli badnaanta waxay ku xigtaa kayfiyadan tamatucu alifraad ifraadkii ku xigtaa oo ifraadkii waa fadli badan cumrada la raaciyey tamatuca ku xiga cinda shaaficiya haalidatuha kayfiyada saddexaadna waa an yawiya xajan wa cumratan macan waa inuu xaj iyo cumro wada jira niyeeyo uma yumdii fii acmaali alxaji dabeetana wuxuu ku soconaya acmaashii xajku buu bilaabaya fatandariju waa hoos gelaysaa taxtahaa hoosteeda acmaasha xajka ayay acmaalulcumrata aydan acmaasha cumraduna waa ku hoos gelaysaa wayastaxiqu ajrahumaa macan ajrigoodina wuu wada mudanayaa wa tusamaa qiraanan qiraan baana la yidhahdaa taa xajkii iyo cumradii buu mar wada xidhanayaa dabeetana cumradii xajkii bay hoos gelaysaa ilaan cumradu way ka acmaal yar tahay xajkii oo ayadaa dawaafgeedii dawaafkii xajku hoos gelayaa sacyigeedii sacyigii iyo xajka ayuu hoosgelaya xiirashadii xiirashadii bay hoos gelaysaa wahiya talii watusama qiraan bal wahiya talii fi afdaliyati ayana waxay la xidhiidhaa xagga fadli badnaanta alkayfiyatayn asaabiqatayn labadii kayfiye labadii qaaba inoo soo hormaray ayaa ayana la xidhiidhaa ay ku saddex tahay fa haadihi tani hiya khulaasatu kayfiyati alixraam waa qaabkii loo xidhanayey khulaasadiisi iyo minguurintiisi iyo duuduubkiisii wa huwa kamaa qad calimta si aad ogaatayba almadkhal ilaa manaasiki kulli min alxaji waalcumra si aad ogaatayna waa madkhalkii halkii laga gelayay camaashii mid kastoo xajka iyo cumrada ah waa saddexdaa qaab kalay sheegeen shabici idlaaq la yidhaahdo inuu qofku ixraamun xidho inuu yidhaahdo ixraamun niyeeyo camal inuu xidhay hadhowta dabeeta uu ka dhigto xaj ama cumro ku doona ama labadoodiiba idlaaq baa la yidhaahdaa taana qaar baaba inaa isaga ugu fadli badan saddexdaa kayfiya kii allayaaliyo kii uu doono ayuu markaa u xarmanayaa qolyo wadaadaahoo sidaan horeba idinku sheegay xaggeenna ka tegey ayaa waxay dhahay ifraadkaa fadli badan aynu ku soconayno dabeetana waxay yidhaahdeen waynu iska tegaynaayo dee intaa muxrimiin ma ahaanayne e intaynu iska tagno maka inagoo sunarkeenna iyo waxeenna iska qabnaynu iska jidaysano meelaheenna iska marmarno maalinta sideedaad ayuun baynu inagu ila miiqaadkii waa inagii soo dhaafne ayuun baynu ku noqonaynaa yalan labo halkaasaynu ka soo xidhanaynaa dabeetana dee sidaasaa markaa dhiigna laynagu yeelan maayo maalintii sideedaad ayuun bay sireen xaggan iyo yalan lama kaca wax la gaadhi u kacayaba ma jiro wax gaadhi xaggan unbaa loo socdaa ama maka joog ama xaggan iyo minun baa loo socdaa wax xaggan u socdaaba ma jiro jir haddii iyagoo ordaya waa bal sheekhow markaasuu dee fadl neefneef baynu bixinayn mar haddii miiqaadkii aynu ka neefneef baynu bixinayn halkii bay neefneefkii ay ka ordayeen intaa ay ku bixiyeen wadaadada qaar baa waxay u fadwoodaan sidaynu arki doonno qofkan mutamatixa marka neefka lagu yeelanayo in miiqaadkii lagu noqdo oo waynu arki doonaa waxaa shardiga marka qofka mutamatixa neefka lagu yeelanayo inaanu xajkii u noqonin xarmashadii xajka miiqaadkii inaanu unoqonin markaasa waxa la miiqaadkiinu ku noqonaynaa waar madhabku ma sunaynayo inuu neefkan isuu kaaga dhacaad miiqaadka u noqoto ee haiskadeedi talaata muxaramaat alixraam dariska qaybtii hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتاب جني الفقه المنهجي وعلى كجر أحكامتي حجك يا عمرضة ثلاثة محرمات الإحرام ووحياله إحرام كان يحرى الشذا مركة وقف وحج مع عمره حده كحران تنمو taxrumu waxaa ka xaaraan noqon cala almutalabisi bilixraami qofkii ixraam gudagalay cala almutalabisi bilixraami ixraam qofkii gudagalay ku dheehmay cashratu ashyaaa toban shay baa ka xaaraana oo yejibu ay waajib ku tahay an yatajannabahaa inuu ka dheeraado sawaon kaana muxriman ahaaya qof xaj xidhan muxriman bixajin xaj mid xidhay ahaaya aw bicumratin ama cumro mid xidhay ahaye wahiya iyaduna waaxid lubsu lmakhiid wixii tollaa xidhashadiisa aw ilmuxiid ama wixii ku wareegsanaa fii jamiici badanihi jidhkiisa oo dhan wax tolan ama wax ku wareegsan jidhkiisa oo dhan yacni waa ka xaaraan ninkii wa kalmakhiidi waxa la tolay waxaa la mida fi lxurmati xagga xaraamnimada alxidaau lmuxiitu birijl kabaha lugaha ku wareegsan ee buurhka ah bal yalbisu fii makaanihi buurhkaa meeshiisa wuu xidhanayaa naclan sandal ayuu xidhan kaba ayuu xidhan laa yasturu aan qarinaynin adraaba rijlayhi labadiisa lugood adraabdooda iyo xubnahooda aan qarinaynin mimaa yelil kacbayni wixii labada kuraamood la xidhiidha labada kuraamood iyo wixii ka hooseeya laba sandalahoo aan qarinaynin ayuu xidhanaya laakiin buurhkii iyo wixii qarinayay ma xidhanayo maryaha toban bay la mid noqonayaan itnayn taqdiyat ra'si waa madaxiyo daboolidiisa ilaa min cudrin dee cudurdaar inuu yimaado mooyaane oo hadduu dee dakrabo qofkii dee madaxii waa la duubi laakiin iyadoon cudurdaajir madaxii in la daboolo ow taqdiyatu bacdihi barhkii in la daboolaana iyaduna waa xaaraan sawaaun kaanad ahaatee wasiilatu taqdiya waxaa lagu daboolayo loo adeegsanayo daboolidda makhiidan wax tolan ha ahaado ow hayrihi ama waxaan tollayn ha ahaato kalcimaamati se cimaamadii oo kaleba weeye dee cimaamadii mare iminka madaxa u tolan ma aha walqalansuwa iyo koofiyadii weliba sida koofiyadii adadkaay oo kale ow ayu shayin saatirin ama waxaan yeelaya wixii kale qarinayey waa ka xaaraan ama alistidlaalu hadhaysi bijidaarin qofku gidaar uu hadhayso ow madallatin ama dallaayad bicaydu sioo laa tulaamisu ra-sow madaxiisa aanay taabanaynin falaa maanica min dalik falaa maanica min daalika kaa wax diidayaa ma jiro wa haadaani alamraani labadan arrimood yaxrumaani cala rijaali khaasa ragga oo qura ayay xaaraan ka yihiin duun nisaai dumarka ka xaaraan ka maha maryaha tolan iyo madaxa qarintooda wa daliilu daalika waxa weeye maa habata fi saxiixayni wixii bukhaariiyo muslim ku sugnaaday cali bni cumar radi allahu canhuma ana rajula nin baa sa'ala nabiya sala allahu calayh wasalam wuxuu weydiiyey maa yalbisu lmuxrimu qofka muxrimkaa wuxuu xidhanayo min ahiyaabi maryaha faqaala nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yalbisu lqamiisa qamiis ma xidhanayo wala alcamaa'ima cumaamadana ma xidhanayo wala saraawilaati surwaalana ma xidhanayo wala baraanisa koofiyadana ma xidhanayo weliba baraanisa waxaa la yidhaahdaa koofiyadaha maryaha ku sabaysan waxaa jira marka qato maryo qamiisyo koofiyadoodiina leh taasaa weliba baraanisa la yidhaha koofiyadaha maryaha ku sabaysan walal khifaafa khufafgii oo dee kabihii harga ka sabaysnaayee dee lugaha wada qarinayana ma xidhanayo ilaa axadun qof laa yijidun calayni sandal aan helaynin mooyaane fayalbisu lkhufayn labada khuf ayuu xidhanaya walyaqdac asfala min alkacbayn hana ka jaro kuraamaha meel ka hooseysa oo kuraamuhu ha muuqdaan walaa yalbasu xidhan maayo min ahiyaabi maryaha xaggooda maa maso wuxuu taartay zacfaraanun geedkaa zacfaraanka laylaha huruudda oo warasun ama waras uu taabtay waras fulaysa waa nabaad asfarahoo huruudahoo isaguna zacfaraanka shabao noocan labaduba noocna diib bay ka yihiin udug bay ka yihiin midab iyo udug bay isugu jiraan ma xidhanayo ninkani saxaabiga ahi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiiyey muxuu xidhanayaa nebiguna sala llah alay slm wuxu uhi ma xidhanayo waxay ahayd markuu yidhi muxuu xidhanayaa inuu yidhahdo waxayo waxaas u xidhanayaa laakiin nebigu sala llah alay slm wuxuu ihi waxaas ma xidhanayo waxaa la yidhaha xagga balaaqada siga qeybta badiica waxaa la yidhaha al-usluub alxakiim baa la yidhahdaa qur-aankana wuu ku jiraa oo yas'aluunaka cani alahillati qul hiya mawaaqiitu linnaas waxay weydiiyeen bilaha maxay marka hore u yaraataa maxay u korodhaa dabeetana u weynaataa haddana u yaraataa markaasunbaa ilaahay wuxu uhi yasaluunaka cani alahillati qul hiya mawaaqiitu linnaas ahiladani inay markaa wixii laga faa'iidayey qabanaysay ayuu ilaahay uga jawaabo uga warramay waxaanay ujeeddada u tahay su-aashu taa aa weydiinaysaan waxba kuma jirin tay wax idinku jiraan waa tan muxuu yaraadiye muxuu weynaaday waxba idinkuma sugnaa laakiin maxaa ilaahay ugu talagalay ee laga faa'iidayaabaa su-aashu ku jirta iminka waxa u xidhanaya ma koobmayaan wax soo koobmaya maaha laakiin waxa kooban wixii aanu xidhanaynin dabeetana wuxu uhi intaasun wuxuu xidhanayaa noocuu doonaha xidhan midabku doonaha lada siduu doonaha ahaado intaasun iska soo qaba shadaas dhowrkaa shay qamiis cimaamad surwaal koofiyad huf intaa ma wax alla wixii kalaba u xidhanaya markaa su-aashu waxay ahayd maxaan u xidhanayni inaad tiraado saasay ku wanaagsan talaata qodobka saddexaad ee ka xaaraan tahay waa tarjiilu shacri timaa feedhidoodii ay tasriixu feedhidoodii ayan kaana wasiilatu dalik wasiilada iyo wuxuu adeegsanaya wuxuu doonab haday mishan shanlo ama garfeer ama saqaf wixiina doonab ha la yidhaah oo waxaan timaan lagu feedho ow dufran ama cidihaat wuxuu ku feedhayo aw naxwimaa wixii la mid ah haadaa weliba kaasi markuu xeran yahay waa in khiifa suquudu shacrin haddii laga cabsanayo tima dhiciddood bisababi dalik inay tima jaraan fain lam yakaf haddaanu ka cabsanayno qof tima adag yahay huwa makruuhun faqad waa karaaha un laakiin marka inay tima jaraan laga yaabayo ayuunbaa la xaaraantinimayey arbaca qodobka afraad ee xaaraantahay waa xalqu shacri timaa xiiridooda ow nadfu ama tifidooda iyo jarjaridooda ilaa ida iqtadat daru daruuratu dalik inay daruuro iyo dhibaata keenta mooyaane ilaa ida iqtadat daruuratu dalika wanaxwi inay daruura iyo wax la midoo xaajiya baa inay keenta mooyaane wayadkhulu fi lxurmati waxaa soo gelaya xagga xaaraantinimada qasu bacdi shacratin tin barhkeed inuu quseeyo wadalikaasna waa lisriixi qowli اllahi tacaala ilaahay qowlkiisa siduu ku caddaa weeye walaa taxliquu ru'uusakum madaxyadiina ha xiirina xataa yabluqa alhadyu maxila ilaa hadyu meeshiisii gaadhayo oo dee maalintaa tobraad laga gaadhayo wa qaasa alfuqahaau fuqahadu waxay uga qiyaaseen calaa shacri ra'si timaha madaxa shacara jamiici اlbadani jidhka oo dhan timahooda oo maxay uga qiyaaseen waa lisuquuطi muujibi tafriiqi waxa dhacay oo meesha ka maqan wixii waajibin lahaa kala saar fi lxukmi xukunka lagu kala saaro baynahuma dhexdooda ayaddu waxay tilmaantay un timaa madaxa xiirina kuwa garhku waa la mid kuwa shaarubu waa la mid kuwa hoose waa la mid leannu labadiiba waa tima u jidhka ku wada yaallo wa xukunka lagu kala saaraa oo la yidhaha kuwana ma banaano kuwana way bannaan yihiin nama jirto waa lisuquudi muujibi tafriiqi fi lxukmi baynahuma hamsa taqliim aladfaar qodobka shanaad ee xaaraantii waxa way ciddiha guridooda walmuraad waa ciddiha iska guridii iska jiridoodii walmuraadu waxaa loola jeedaana aljinsu aladii yasduqu bidufrin waaxidin aw bacda dufr waxaana looga jeedaa jinsi jinsiga cidiyaha oo ku rumoobaya ciddi keliya ama ciddi barhkeeda ha iska jarina weeye wadalikaasna qiyaasan cala ashacri dee waxaan uga qiyaasanao timihii mar haddii timiha jari laha ciddiuna waa la mid ilaa an yakuuna min cudrin dee cudurdaar inuu yimaado mooyaane oo waa maxay kaan inkasara dufru ciddidiisii ayaa jabtay wa ta'adaa waxaanu ku dhib mutay bihi ciddidii jabnayd ayaa maradii u qabsanaysaa markaasay kolba ka dhiijinaysaa fadura ilaa qacihi dabeedna jaridiisii ayaa loo dhibaato geliya o dee ciddidii baa intay jabtay oy dilaacday ayay kolba maradii u qabsanaysa ay dilaacinaysaa dee taa dhibaataa keento dee dawu iska jaray taas iyadu waa mid u bannaan sita qodobka lixaad ee ka xaaraan tahay atatayubu waa inuu is-udgiyo qof intaa uu xarman yahay udugii uu soo marsaday waxaynu nidhi ixraamka ka hor hadduu kusii baaqi ahaada dhib ma leh laakiin intaa uu xarmaday doo inuu is-udgiyaa ma bannaana wadalika biisticmaali camdan waa isagoo badheer u isticmaala fii ayi juzin qayb min ajzaa'i badanihi jidhkiisa qaybihiisa ka mida meel ka mida inuu udgiyo wa milu waxaa la mida an yamzaja iiba inuu iibkii ku qoosho biطacaami raashin aw sharaabin oo fayacamahu deedna u quuto inuu sharaabkiisii ama raashigii iibkii udugii ku qoosho wax udug leh oo quuto dabeed wa an yajlisa iyo inuu ku fadhiiso ow yanaama ama inuu ku seexdo calaa firaashin firaash aw ardin dhul mutayabayni la udgiyey min hayri xalin iyadoo waxba udhexaynin waxaa kaloo xaaraanka ah firaash cadar iyo udug laga badiyey iyo dhul la wada udgiyo oon waxba iska xigsiinin ayana inuu ku seexdaana waa xaaraan wa milu aydan waxaa la mida alguslu maydhasho bisaabuunin mutayab saabuun iyo shaamboo udugla inuu ku maydhaana ayana lama go hadduu tayr ku maydhanayo hadduu saabuunta dharka ku maydhanayo waa loo ogolaya laakiin mid udugle loo mara saabuun cadar looma ogolaa walaysa fiihi xukmi tadayubi xukunka is-udginta kuma jiro shamulwardi ubaxii udgoonaa ursashadiisu aw maa'ihi fii inaa'ihi ama biyihii wardiga iyo ubaxoo weelkoodii ku jira inuu ursado aw maqrasi ama halkuu ku taagnaayuu ku tallaalaa inuu ku ursado falaa yaxulmu daalika isagu xaaraan maaha ilay udigu marsay kaasi ma noqonaye wa daliilu lxurma alijmac xaaraannimadaana waxaa u daliilay waa ijmaac ay culimmada muslimiintu ku kulansan yihin o isku waafaqsan yihiin waliannahu iyo weliba isagu min abrazi madaahiri tarafuh waliannahu iyo weliba isagu min abrazi madaahiri tarafuh tarafuh waa raaxaysi muuqaaladiisa waa ka ugu muuqa dheer leh is-udgintaasi alladii tarafuyan raaxaysigaasoo ta'baahu ay diidaysa xikmat lxaji ujeeddadii xajka laga lahaa waqad qaala calayhi الsalaatu wasalaam fi xadiidi saxiix wuxuu ku yidhi alxaaju ashcahu xaajigu waa mid basaasan akbaru oo boodhaysan maalinta qiyaamaana ilaa maalinta carafana wuxuu odhanayaa eega addoommadaydi oo boodhaysan oo basaasan ayuu odhanaya sabca waxaa kaloo inaa ka xaaraana qatlu saydi اlma'kuuli ugaadhii la cunayey ee maakula hilibkeeda la cunayay ugaadhsigeeda idaa kaana beriyan markay ugaadh berri tahay ow waxshiyan ama dee mid duurgaleena ay tahay wa mihlu lqatli dilka ugaadha waxaa la mid a mujaradu saydihi ugaadhsi khali ah biwadci lyaddi calayhi oo gacanta dulligu qabsado inaad ugaadhsato ugaadhsi dee aada cunayso iyo inaad qabsataaba kuma bannaana watacarudu lishay minhu wax ka mida inaad u bambaxdo xataa inaad didiso aan lagu ogolayn xataa inaad didiso ayaan lagu ogolayn watacarudu lishayin minhu wax ka mida inaad u bambaxdo min juzin qayb aw shacrin ama timo aw riishin ama baal wa naxwi dalika inaad uga bambaxdaa ma banaano wa kharaja bilbariyi berri baynu nidhi albax sayd lbaxri waxa baxay ugaadhay badda oo falaa yaxrumu cala almuxrimi kama xaaraanaha walow frida haddii laba qadaro wujuudu inuu joogo calaa shaati baxri bal xeeligeed ey intan dee xuduudda xaramka wax badan ma leh biyo caynkaasana ma leh haddaan dee berkado waaweyn iyo meelo lagu dabaasho laga samaynin kalluunkiina la keenin dee waa buuro wadanagahoo badna male webiyana ma leh dee haddiiba uu intuu xarmado meelahaa dee baxrulaxmarka uu iska tago ayaa la leeyahay ma ugaarto kara laakiin intan xuduudda xaramku dee mabale iyadu bad iyo meel biyo kalluumiyo wax kaleetoona ku jiraan wa kharaja bilwaxshiyi min almaakuuli kaa waxshiga ahee dabadgalaha waxshiga duurgalaha ee la cuno alinsiyu minhu waxa kii isaga dadlajooggaha insi waa ka dadlajooggaa ka nacami waa nicmoolaydii wadajaaji digaagadii wayasawxasha dee marka dambe waxshiba ha noqdee ayagu waxaanay xoolaan bini-aadmigu dhaqdo iyagoo yacni digaaggan iyo wixii lamidii dee ayagu waxshi ma aha oo ayaga dee waa la iska qalalaya arigii waa la qalalaya digaaggii waa taa la qalalayo ayagu mamnuuc maaha wa daliilu taxriimi saydi cala lmuxrimi qofka muxrimka inay ugaadhsigu ka xaaraanda yahay waxaa u daliila qowluhu tacaala walaa taqtuluu sayda wa antum xurum ilaahay wuxuu uhi ha dilina ugaadha idinkoo muxrimiina waxurima calaykum saydulberi maa dumtum xurumaa ugaadha beriga waa laydinka xaaraantinimay intaa muxrimiintii tamaaniya qodobka sideedaad ee ka xaaraanta caqdu nikaaxi waa nikaax iyo guur xidhidii sawaaun facala almuxrimu dalika linafsihi ama qofkan muxrimka ay nafdiisa ha u samaynayo guurkaa aw kayrahu ama cid kale ha u samaynayo bitawkiinu minhu wakaalasho ka ahaatay bitawkiilin minhu wakaalasho markaa dee la wakiishay oo markaa weligiisi wakiishay aw hayri bitawkiilin minhu wakaalasho isagu markaa cid kale wakiilanayo wa liqowlihi fiima rawaahu muslim waxaa u daliilaa wuxuu imaam muslim warinayo wakayru imaam muslim kayrkii laa yankixu lmuxrimu nabigu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi laa yankixu guursan maayo almuxrimu muxrimu guursan maayo oo isagu nafdiisii u guursan maayo loo guurin maayo walaa yunkixu guurina maayo cid kalena guurin maayo gabadhu weli u yahay guurin maayo mid loo wakaashay guurin maayo cid uu aqbali maayo ay laa yatawalaa dalika nafsi naftiisa u qaban maayo walaa ligayrihi cid kalena u qaban maayo fain facala dalika hadduu saas sameeyo ama isagu guursado ama cid kale u guuriyo ama cid kale u aqbalo falcaqdu baatilun caqdigaa iyo guurkaasi waxba ku jiraan weeye saa daraaddeed baa labada qof ay isguursanaya waa inaanay muxrimiin ahayn weligu waa inaanu muxrim ahayn markaa tiyadu ayagu muxrimiin way noqon karaan tisca qodobka sagaalaad ee xajii cumradii ku xaaraan tahay waa aljimaacu biashkaalihi wa anwaacin mukhtalifa waa jimaaciyo galmadii iyo xidhiirkii qoyska qaababkiisa iyo nuucyarkiisa iskhilaafsanaa waa lisariici qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisa caddaantiisa ayaa waxay tahay alxaju ashhurun ashhuru lxaji ashhurun macluumaatun wey ama alxaju ashhurun duu ashhurin waa mid bila leh macluumaatun oo la yaqaano faman farada fiihinna farada calaa nafsihi fiihinna fii hadi lashhur alxaja ay bilixraami fiiha qofka nafdiisa ku faral yeela bilahan dhexdooda xaj ee xarmada baa laga wadaa falaa rafata jimaac iyo galmo qoyskiisa uu la yeeshaa ma jirto walaa fusuuqa macaasiya xumaani ma jirto walaa jidaala muranna ma jiro fi lxaji waa nafyi bimacna nahyi jimaaca samaynina fusuuq iyo macaasi ha samaynina buran ha samaynina warafathu mufasarun biciddati ashyac dhowr shay ayaa lagu fasiray min abrasiha wa ahamiha waxa ugu muuqaal dheer oo ugu ahamsan aljimaacu cashara qodobka tobnaad ee ugu dambeeya waxyaalay ka xaaraan tahaa waa almubaasharatu bishahwa inuu ninku xaaskiisii ula baashiru u taataabto si shahwa fii maa duuna aljimac wax jimaac ka hooseeya iyo galmo kalamsin taabashadiiyo wa qublati nukashadiiyo wa naxwihimaa wixii lamida iyadana waa ka xaaraan wa miluhaa waxaa la mid ah alist alistimnaau bilyadi wa naxwihaa inuu biyihii taranka gacantii iskaga keenay iyo wixii lamid a iyaguna waa ka xaaraan id kullu daalika kaa dhammaantii daakhilun wuxuu gelayaa fi rafati rafatka aladi naha allahu tacaala canhu fi laaya almadkuura aayaddaa la soo sheegay falaa rafasa ayuu markaa mubaasharadaas iyo biyaha iska keenkooda iyo waxaasoo dham ay soo gelayaan haddaba waxay dhahen culimmadu fa hadihi alashyaa ashyaadan tobanka ah yaxrum mubaasharatuha in lala baashiro lala yimaado waa xaaraan fii xaali lixraami bixajin o cumra xaaladda uu qofku xaj ama cumro xidhan yahay waase idaa baasharaha marka uu la yimaado aw waaxidan minhaa ama mid ka mida caaliman isagoo og mukhtaaran oo doortay bikayri daruura wax dhibaatayn aani jirin ayay xaaraan ka noqonaysaa fain lam yakun caaliman haddaan ogeyn waxnaba inuu xaaraan yahay aw lam yakun mukhtaaran ama ma dooranag waa lagu qasbay aw alja-athu ilaa dalika daruura ama arrinkaa waxaa u dhibgeliyey daruuro iyo baahi timi ka maradin waaba xanuun alja-ahu u dhibgeliyey ilaa sadri ra'si madaxiisa inuu asuro aw xalqii shacari ama timihiisa inuu xiro lam yaxrum kaasi ma xaaraan noqonayo markaa wa wajabat alfidya fidye ayaana ku waajibi doontaa allatii fidyaasoo sanuxadiduka canha fiima bacdu insha allahu tacaala gadaal iyo dib aan kaaga warrami doono ayaa iyaduna ka waajibaysa dariska halkaa inoogu joogo wallahu aclam